wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tababar socon doona muddo laba maalin ah ku qabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasoo ku saabsan dhisidda awoodda iyo xuquuqda aadanaha si loo xoojiyo awoodda dhallinyarada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana tababar kasoo qeybgalay wasiirku hogeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha dhallinyarada magaalada baydhabo iyo qaar kamida dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha dhallinyarada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isxaaq duuxaysane ayaa uu horeyn ka hadlay ujeedada tababarka dhallinyarada degmada baydhabo ku saacida ama saraliin qaad aqoontiyo khibradiyo iyo tayadiyo iyadan in farxad geliyaas inay awood lukusii inay dalka mayla raah hogaashiyo in mustaqbalka geekniyo in tababarkan oo lamada maalin siin dareeri doona weelka barada doonaha fahamka guud xuquuqda bani aadanka iyo awoodsiinta dhalinyarada degmada baydhabo marka wasaaradda dhalinyarada iyo hay-ado ku gacan siiyahaya mashruucan weylana idan umahsantin inti la taageer dhanka kale qaar kamida ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay ka faa'iidaystaan tababarka ku saabsan awoodisida xuquuqda aadanaha wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska barnaamij oo almiin qowdanagee xuquuqda aadanaha lankukdoodo eedi eedan anka mahadsiiyin walba an rajaye barnaamijkan geekiyon in qowdan tagsii bilaariyaan oo mayl eraamar walba dadka dhiirgeliyaan bulshada magaalada ku nool iyo dhallinyaradaba eedi eedan anka mahadsiiyin wala barajeeyay intii waajibaadka saaran anina si aan geek intan ka qayb qaadiyoon bulshada kale wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ninqobadii tababarkaasaydi oo ku saabsanayay xuquuqul insaanka aadanaha iidaanka faraxsagno unoo markaasaydi ana degmada baydhabo dhallinyaradii waliba markaasaydi ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka
wakiil ugu tahay dowladda koonfur galbeed waxaanan u garab taagin arrintaasi madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ana uga mahad celinayna sida uu dhallinyarada fursadaha u siiyo haddii aan leed meel walba oo dowladda xafiis walba oo dowladda ka tirsan runtii arrinta maanta aan u joogno waa ilaalinta xuquuqda aadanaha marka laga hadlayo ilaalinta xuquuqda aadanaha qof walba oo islaam ah waajib ayaa ka saaran diinteenna suubanna meel fog ayay geysay ilaalinta xuquuqda aadanaha qof walba oo inaga midana waajib ayaa ka saaran inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha marka ugu horeyso